markana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska ee toddobaadkana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ninka yaaban nooca jacayl ee la soo darsay islamarkaana garan la meel uu saaro isada waan yaaban eh keenani muu soo qayilay qalqaalisanaa xubigan innaga qalbigeenna degey dadkuba kama qayliyaan wixii qalad soo dhex galaa waxay xallistaan qun yareh jacaylkeennu waa qacoo innaga qaad ku cunaa sigaarkuu qiijiya dix arrintaasi la xidhiidha oo laga tiriyeyna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa inu caawana ku wada caweyn doonno hubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka aan ka madhnaan doonin ahaato noo ahaatay sidaan xubni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yabileelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay barnaamijkuna waa caweyska washington balinta aynaan dhegaystayaal jacaylkaasi loo maara laayahay iyo weliba xubinta hal abuurka ee barnaamijkeenna aynaan u gudbin aynu marka hore ku furanno heesta muhasha iyo weliba codka fanaanada xaliima muuse milaano codkaasi xaliima muuse milaano iyo weliba heestaasi muhashana dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii soconno taxanaha nolosha ee caadiga ah ee aynu ku jirno ayaa dhegaystayaal wata qaraadh iyo macaanba iyadoo alla qalbigeenna ka dhigay mid qaadi kara amaba xamili kara waayo kala duwan oo ishu aanay qaban karin amaba gacantu aanay taaban karin waxaana dhacdaa bulshada qeybaheeda kala duwan da' kastaba ha ahaadaane in qofkuu qof kale xiiseeyo amaba qalbiga uu muxibo kalgacal amaba jacayl ugu qaado ha ahaadaana laba qof oo qoysa amaba kuwa hasaawo ka dhexeeye hase yeeshee waxaa la arkaa amaba suurtagala in dadka qaar ay caqabada kala kulmaan kalgacalkaasi taasoo keentay in ay u maaro waayaan waayahaasi ay dhex dabaalanayaan ee qalbigooda degay waxaynanu badanaa aragnaa iyadoo marxaladahaasi lagu cabirayo amaba lagu soo gudbinayo tixya tiraaba kuwaasoo lagu sawiro nooca dareene qofka ku lamaan iyo weliba waayaha u dhex jibaaxay nimcaana maxamed daa'uud oo ku magac dheer qays galbeed oo ah al abuur oo dhallinyaraha ku nool magaalada hargeysa ayaa inta badan curiyo sugaan kala duwan iyo weliba googo'aas uu ku soo gudbiyo amaba uu ku soo tabiyo waayaha dhallinyarada iyo weliba wadciga markaasi taagan caawana barnaamijka caweyska washington ayaa uu inagula wadaagi doonaa tixuu ku cabiraya jacayl loo maara laayahay bal marka hore barnaamijka caweyska aan ku soo dhoweeyo qays galbeed waad mahadsan tahay walaalkay cabdixakiin firwac aad baan u dhoweeyey aad baad mahadsantay walaal waagaag bal marka horeba intaynaan gelin sugaantaada iyo weliba gogooska aadka u kaftanka iyo qosolka badan eed samayso magaca haddaynu ku hakanno qays iyo galbeed baad israacisay marka qiyaastii waxa weeyaan qayb dhan ama jiha dhan baad ka tahay miyaa madaxii jacaylka
cabdixakiinow kolley marka la sheegayo directionska ama jihooyinka la sheegayo mar walba meeshaad joogtuun bay kugu ta horta magacu wuxuu igu baxay kulley reer galbeed baan ahay marka halkaan ku noolahay loo eego laakiin siyaasad kalaa ku hoos jirto iminka haddii aan bariga meesha ugu baryaysa adduunka tago waxala wixii galbeed iga xiga markaa meesha aan taaganahay unbaan hebel galbeed u ahaanaya waan gartay laakiin magaca markaynu egno qays dee waa taqaanaa liiliya qays qisadoodii jacaylkii waad garanaysaa dee qiyaastii markaa jacaylumaa lagugu bixiyey marka waxaad ahayd kolley nin arrimaha waayo badan ka soo maraysa u eg tahay mise si kaluu ku baxay magacu kulley kama tagsana ha ka dheerayna waa si wanaagsan gogoos baad samaysaa kaftan iyo qosol weliba waayaha noloshan iyo weliba waxaan ku saabsan haddaynu soo qaadano gogooska ugu horreeya wa waa mansiro aad u gaaban waa nin odayah ninkan ninkanna waa nin isna odayah gabadh buu markaa la sheekaystaa isaguna waxaa jira inta badan markay dee dhallinyaradooda sheekaysanayaan laba qof si fiican bay isku fahmaano dawa isla jaan qaadaano waxba khilaafku wuu ku yaryahay haye laba qofna hadday doonaan iyagoo isjecelba ayaa waxaa ku dhacda khilaaf baway ka bixi waayaanoo laba toddobaad kabacdiba way is haystaano haddana halkana way is haystaano ha ahaato inay kala sheekeysan yihiin ha ahaato inay dad u kala sheekeeyaan ha ahaato isfahan kale isfahan waa kale oo dhinac kale isagu ka imanaya ha ahaato way waxa dhacda un khilaaf joogto ah waan garta hadalaan dhammaanayn ha marka markii aan arkay iyagana dad badan oo sidaasaba waxa dhacday waxaan siri malaha jacaylka laftiisaanay oo kala duduwan de dadkii eeg dadkii haddaanay waxa laga yaabaa waan siri malaha jacaylkan dadka ku dhacaya dareenka laftiisa malaha kala duduwan haye oo isagiina sidan dadka ayba ay u kala duwan yihiin de isagiina u kala duwanoo jacayl yaroo macalinaa jirabaad ayaan siri iyo ku yaroo sheekha iyo jacayl ciyaale xaafada jacayl allahuma salli calaa maxamede odayo oo weyn jacayl inan yaro oo qalqaaliya ah ha jacayladii baa waxaan siri sidan dadka malaha iyaguna u kala duwan marka ninkani wuxuu ka shikiyey jacayl ciyaal xaafada ku dhacay oo qaadka cuno waalan waa mid murqaansanaye mid aan salba lahayn baa ku dhacay marka marka gabadhii buu leeyahay malaha jacaylkeena inaan waalan da inagu waan ku fahmi lahaya marka waa nin yaabay oo xaaladda iyo jihaday wax u socdaan ka yaabay ha ha waa gartay marka muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa jacaylkeennu qaaliyay qardoofyo ciilbadnaa kayrkeen way heesayaan qabow bay ku nool yihiin farxadda way qaybsadaan qisada waan yaabane keenani muu soo qayelay qalqaalisanaa xubbigan innaga qalbigeenna degay haye wuxuu yidhi dadkuba kama qayliyaan wixii qalad soo dhex galaa waxay xalistaan qun yare jacaylkeennu waa qacoo innaga qaad ku cunaa sigaarkuu qiijiya waa mid murqaansanaye
waa mid murqaansan innaga qaad ku cunaayo sigaarkuu qiijiya marka wuxuu leeyahay anugu qaati baan ahee intaasi qasi igu filan intaan ku qurbixi lahayn waxaa qarafaadhugtaa salaamada qaaliy marka wuxuu leeyahy intan waxaan dee ku inta waxaan waktigu inagaga dhici lahaa waa salaamada buu leeyahy salaamu calaykum ah salaamu calaykum aynu kala faataxaysanayo inaan ku daalin buu leeyahy aynu kala faataxaysan aynu kala faataxaysan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nimcaan maxamed daa'uud oo ku magac dheer qays galbeed oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa dhegaystayaal qaybo kale oo gogoosyo noocan oo kale ah uu inagula wadaagayana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu hore barnaamijka caweyska washington u siiyey fanaanka suldaan seeraare kaasi oo uu kaga warramayo amaba u kaga hadlayo qaar ka mida heesaa u qaado bal dhegaystayaal aynu sii amba qaadno islamarkaana aynu halkii waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa aynu ka sii qaadno heesaha inta badan marka la yidhahdo dee fanaaniinta berigii hore qaarna heesaa unbay ahaayeen qaar waxaa u raaci jiray heesaaga inay jilliin sameeyaan ay jilaan qaar waxaa u raaci jiray inay ereyada qaar sameeyaan qaar inay laxan ka saaraan oo laxankooga qaar inay miisigii tumaan iyo kabankii iyo gitaarkii in dee dabcan fanku waayaha kala duwan buu lahaa in waad ku dhex jirtaa oo dabcan dee imika waxaad ka mid tahay fanaaniinta aadka loo dhegaystay loogu jecel yahay xagga qaybaha kale fanka ma isku dayda hadday laxan saarid noqoto hadday miisiga tumitaankiisa noqoto iyo hadday qaybihii kale noqoto
ola howa su-aal aada u qurux badan mida fankii hore iyo fankii marka la isbarbar dhigo cirkiga dhulka intay isu jiraan bay isu jiraan fankii hore anigu in la gaari karayo ilama ahan waayo fankii hore marka xitaa music la sameynayo ama hees cusub lasoo saarayo full stage music qalabkii music oo dhamaystiran oo marka ugu yartaa musica kuu tumayaa sideed qof sagaal qof toban qof ee ahayd macaanka iyo nuxurkana halkaas ka yimintay laakiin iminkii xiankana lasoo keenay marka anigu waxa isoo raaca ma jirto hadday noqoto music tumista hadday laxan noqoto hadday erey sameyn noqoto waxba ilma soo raacaan meelahayga amaan boodboodaha mar aan laxan soo qaata iyo maraan music music kasoo tunta iyo maraan ereyo soo qaato weeyaan wax kaloo ii raaca ma jiraan waa hagaag dhinacii heesayna sultaan seeraar ku noqon doonaa inta badan dadka jacayladu dhex maraan ama qofka jacayl haddiiba ay ku dhacdo uu qof jeclaado ama isaga la jeclaado dee waayey isla maraan marxaladay maraan waayo kala duwan ba sheekooyin iyo buugaag laga qoro qaarkood filmaan laga sameeyo ayaa la isla gaadhaa qof beerey buu dee inta badan ku cabiraa ama uu ku sheegaa laakiin marka la yidhaahdo maaweelo maaweelada heesta haddaynu soo qaadno maaweeladii jacaylka inta badan laga hadlayay ee bini aadamka la odhanayo u qofkaasi wii maaweelinayaaba ma tii maxaan ku idhahdaa caruurnimadiibaa la maaweelinayo heestaa maaweelo maxay iyada ku saabsanta
heestaa maaweelo waxay ku saabsan tahay laba qof oo kala fog marka maaweelo ereygaa maaweelo haddii aan turjumo maaweelada waxaa la yihahdaa waxay ahayd kolley anigu saan u aqaano markii waxaan u aqaanaa marka ciyaalka la maaweelinayo oo kale ama nafta la maaweelinayo marka abwaanku wuxuu u qaatay inuu naftiisa maaweelinayo uu naftiisa madadaalinayo
marka isagaa naftiisa madadaalinaya
isagaa naftiisa madadaalinaya ha kantii kale inkaan maaweelin karo nafta waan madadaaliyada ahayd maalmahan socdo kaalay ka soo muuqa agtayda macnaha waa maalmahan socdo kaalay ha marka waa macnaha isoo dhaqsadii isoo dhaqsa
macnaha hadda maaha hadda maaha macnaha bisha dambe kaalay iyo sanadka dambe kaalay iyo hore u kaalay iyo xilligaa kaalay maaha waa maalmahan socda horey tigid waa horey tigid kasoo go si kale maa waa iga soo gaadh wagaag yaa sameeyey markaa heestaasi suldaan heeska waxaa sameeyey fanaan adwaan laxamiiste adwaan fikriye kobciyaa sameeyey isagoo asagay gaar u tahay asagay ku saabsan tahay marka isagaa sameeyey marka markii hore heesku wuxuu ahaa mar haddaadan ila joogin muqdishada iftiinmala bay ahayd marka markii aan ka qaatay in asigu qaaduu rabay markii aan ka qaatay yaa magaalada iftiinmale aan ka dhegna aan kala garana magaalada isla garto waad ballaadhiseen xaggay ka koobnayd markii hore
meeshay ka koobnayd baan ballaadanay ha markii hargeysa jooga iftiingeesa nala ahaanin diitigsiga joogay nala ahaanin saasaan ka dhegna marka mid kasta magaaladiisaa ku buuxsootaa
meelaha banaan buu
wagaag intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye horta waan madadaaliye markan diiday waroodhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale meel kastoo xubnayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa igadaa muddo dheere maalmahan socdo kaalay macan kaalay nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye way yaraysan dulqaadna
intiinaan heesta ugu dambaysa gaarin heese badan baad qaaday oo dee jacayl u badan oo qaarkood sanad hadda tilmaamayso ay dee qisooyin ku saabsan yihiin ay abwaanada qaar ha noqoto ama dadka qaar ha ku dhacdo hees adiga si gaar kuu taabata ama adiga noloshaada xidhiidla leh ama waayo gaara oo adiga ku taabta ama in uun soo galsha ama aad dhinacuun kaga iman kartaa ma jirta heesaan
wallaahi hees walba waxaan dhihi karayaa maadaama ay jacayl u badan yihiin heesahaygu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa jacayl hees walba oo aan aan macnihii aan turjumayo kow anigay marka hore i taabataa kadib bay bulshada i gudubtaa marka hees aan dhihi karaya khaas bay ii tahay oonay khaas ii tahay ma jirto laakiin waa iman doontaa insha allah hees walbana waxaan niyadda geliyaa inaan ii turjumaysa aniga iga sacab waagaag si kale haddaan ku weydiiyo dee heesii maadaamay jacayl u bateen dadka qaar baa ka hela heesaha daadiska ah qaar baa ka hela heesaha dayrada ah ee la dayrinayo iyaga kuwaas idhaba ma ku jiraan qorshaha dadka xuquuqdoodii inay helaan oo iyagana ay kaa maqlaan
walahi qorshahan kuma jirto ama laleeyaa intaan heesahaydan soo caabixin ama aanan feer yeelanin waa waan qaadi jiray heesaha noocaasa laakiin markaa mawjudka xeel dhex galay go-aan baad ka gaadhi
ha
marka waxay naanaa dadka raalli naga hada
ha
hagaage ugu dambayn heesta ugu dambaysa mar haddiiba day jacayl noqotay heesii jacayl noqdeen barnaamijkii dhammaynay aha- ahaatay oo noo ahaatay bayna de kusoo gebagabeynayna wax kale ma jiraane sa heestaasi eryadeeda laxankeeda iyo ahaataydaas aynu ugu dhufanno aynu kusoo gebagabayn doonaa hadduu laa yidhaha heeska ahaatay waxaan dhihi karayaa heesaha marka aan heesahayda eego casarka kuuu ka mid yahay waxaa sameeyey abwaan cabdiyare caaqilka oo heesahayda badi sameeyey laxanka waxaa saaray mucalimu cabdi ismaaciil beelle musiga waa cadceed waana heeskaan dhihi karaya marka ay bulshadu ayada ugu dhageysi badan tahay ahaatay waayo labadii aroos gelis way u ahaatay labadii safar ku jira way u ahaatay labadii jacaylkisla way u ahaatay labadii qoysa way u ahaatay labadii xaflad qurux badan samaysata way u ahaatay marka waa ahaatay way noo wada ahaatay marka adduunyadao dhan bay u ahaatay adduunyada dhan bay u ahaatay ninkii xitaa in yaroo kharasha meel kasoo hera way u ahaatay waa hagaag marka aynu bayd usoo qabanno se ay ugu sii ahaato barnaamijkan aynu ugu gebagabayna abdullaahi dhac kooraskan kusoo qaban ahaato noo ahaatay sidaan xidhnay noo ahaatay rabbina aqbaliyo ahaatay inaan qoys wada yadleelo mar wada udha ii ahaato ahaato noo ahaatay inaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan xidhnay noo ahaatay rabbina aqbaliyo ahaatay inaan qoys wada yadleelo mar wada udha ii ahaato ahaato noo ahaatay inaga way inoo ahaatay
dhegeystayaashan waxaan leenahay dhammaantiin baa hiday ahaato marka
Ah,
waa hagaag sultaan seeraar aad iyo aad baad umahadsanta
idinkaa madaxdaada aad baan idinku mahadcelinaya dhammaantiin adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya admiga iga wadaa xaq dhowra iga wadaa xaq dhowra buqaaga aanaa jecelaysta oo ruraysta yaag joogistaada oo buuqaaga anaa jecelaysta oo ruraysta yaag joogistaada oo anaa erayada macaane afkaaga ka soo baxaya kudhaya warkiya quulu waxaad tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaageed ugu horraysa ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaatoo noo ahaatay sidaan rabni noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yagleelo mar wada qudha ii ahaato ahaatoo noo ahaatay inaga way guudahana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo konanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo adaa iimaan samaanta weliba asal dhaleed wanaaga adaa iimaan samaanta weliba asal dhaleed wanaaga markaa ulahaa sarraynta ulahaa sarraynta adaadaadihii yaa ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaadaadihii yaa ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaa ku aloose xiiso dareenku asteeye laabta dunida ii wada iftiishay waxaad tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh
heestaasina dhegeystayaal barnaamijkeenii caweyska washington ayay ugu dambeysay